khilaafka dhinacyada siyaasadda isku haya magaalada baydhabo ayaa gaaray maalmihii ugu dambeeyey heer aada u sarreeya hadalla iska soo horjeeda ayay warbaahinta iyo soshal mediyaha isku marinayeen maamulka ku-meelgaarka koonfur galbeed iyo golaha badbaadada koonfur galbeed oo aada u dhaliishan siyaasadda maamulka mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa muujiyey inaan la aqbali karin baydhabo in lagu qabto kulamo wax looga sheegayo maamulka islamarkaana shirarka baydhabo ka dhacaya ay yihiin kuwo aan wax dana ugu jirin shacabka koonfur galbeed waa kan wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed oo arrintaasi ka hadlay horta annagu waxaan raadinayno waxaa weeye in dhisitaanka dowladnimada koonfur galbeedna ay gaarto meel wanaagsan si beritoole maamulka hadda jooga markuu xilka ama ka tago ama laga guulaystaba uu berito maamulka imaan doono haddii alla idmo meel wax ka bilaabo uu helo qolyaha saaxiibadeenoo meelaha idaacadaha ka hadlayana waxay rabaan in nidaamkan iyo sistamkan dowladnimo maanta koonfur galbeed ka bilowday la baktiyo la damiyo dadkeenana qoryaha la isugu dhigo taa marka uma aragno inay tahay ur siyaasadeed ama aragti siyaasadeedo saliim ah naga dadkeena maanta abaaray la daaladhacayaan naga dadkeena maanta shabaab baa dhinaca ka haystoo wadooyinka ka xiray naga dadkeena maanta waxay raadinayaan dowladnimo waa hore ee hog ku dhacday oo la rabo in lasoo yabyabo teenana inaan dhisano tan qaranka soomaaliyeedna duurka aan ku leenaho saliimka reer koonfur galbeed soomaaliya inaan ka qaadan aragno waxaan leenahay mucaaradadu ha noqoto mid wax lagu dhisayo laakiinse iyaysan noqonin mid dadkan dhibaato dib lagu celinayo golaha badbaadada koonfur galbeed iyo siyaasiyiin kale oo xildhibaano baarlamaanka federaalk ay ka mid yihiin ayaa si weyn uga soo horjeeda go-aanka maamulka koonfur galbeed ee ku aadan inaan lagu shiri karin magaalada baydhabo waxayna sheegeen in qof walba oo muwaadin uu xor u yahay fikirkiisa iyo in la hadlo iyadoo aan dhibaato la geysanaynin ama aflagaado la geysanaynin guddoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya aadan maxamed nuur aadan sarasoor ayaa sheegay inaan la diidi karin si xurana shiro loogu qabsan karo gudaha magaalada baydhabo in la banaanbaxo ama kulamo la qabto ama idacadaha laga hadlo ama shirar la qabto marka qodobka afar iyo labaatanaad ayay hareer mareen golaha wasiirada koonfur galbeed waana sharcina ma aha anagu marka waxaan qabnaa qof kasta oo soomaaliyeed ama qof kasta oo runtii muwaadin ah wuxuu ka hadli karaa raygiisuu cabiri karaa arintaasi waxay waafaqsan tahay in la hadlo dastuurka federaalka ah dastuurka maamul goboleedka koonfur galbeed iyo heerarka caalamiga dhammaantooda waxay baalmarsan tahay qodobadii ay ka hadleen golaha wasiirada koonfur galbeed oo ahaa lama hadli karo marka sidaa daraaddeed xor baa loo yahay waa la hadli karaa shaygaa la dhiiban karaa fikirkaa la cabiri karaa khaladaadkoodaa la sheegi karaa muddo koo iyo toban maalmood xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo waxaa ku xirnaa siyaasiyiin maamulka uu u xiray inay abaabulayeen shiro lagu dhaliilayo maamulka inkastoo laba maalin ka hor lasii daayay siyaasiyiintaasi nuur maxamed macalin bukurow oo ka mid ah siyaasiyiinta lagu xiray xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo ayaa ka hadlay sababaha loo xiray markii xabadiina lagu bilaabay waan soo cararnay waxaan u soo cararnay shalay saldhigaan imaanay talihii saldhigaan u dacwoodnay in lasoo xabadeeyey oo baabuurkeen dhibaata ay soo gaartay annaga nafteena halsi gasaan u sheegnay wuxuuna yidhi inta farid isla markii waxaa imaaday oo maaragtay meesha noogu imaaday taliyaha booliiska jenaraal mahad wuxuu amray in la xiro annagoo waxbana la weydiinay wax sharci aana laguma xirin oobi ma marin maalinaan ku jirnay maalintii kalena haddana waxaa naloo soo gudbiyey gaashiaa naloo soo gudbiyey haddana ayadoon wax sharci iyo nidaam iyo maxkamad iyo annagoon marin ayaana la xiray xabsiga intaas nalagu haayey broblem iyo dhibaataan kala kulnay xabsiga iyo caburin iyo maalin kasta baaritaan iyo cuntadii oona laga reebo ayaan kala kulumnay haddana ayadoon wax sharci ah oon la marsiinin maxkamad iyo cadaalad midna aan helin annagoona la dilay annagoo soo dacwoonay oo maaragtay annagoo dacwo qabna oo haddana nala xiray intaasba annagoo wax cadaalada marin
maamulka koonfur galbeed waxay u arkaan shirarka siyaasadeed ee ka dhacaya magaalada baydhabo inay yihiin kuwo dana gaara laga leeyahay wasiirka warfaafinta ayaa mar kale waxa uu sheegay in shirarka siyaasadaysan ee ka dhacaya magaalada baydhabo ay yihiin kuwo lagu marin habaabinayo shacabka koonfur galbeed qarannimada iyo dowladnimada ummadda soomaaliyeed iyo yabyabkii kan iyo dowladnimadan laga helay gobolada koonfur galbeed soomaaliya lagu duminayo dadkeena dib loogu celinayo miya dhibaatooyinkii aan soo maray xilliyadii dhowr iyo labaatanka sana ahaa mise mid kala toosina dowladda koonfur galbeed soomaaliya cid kasta oo wax usoo kordhinayso aragti siyaasadeed oo qurxoon oo aan dalkan iyo dadkan dhibaato u keenayn intaba waa soo dhaweynaysa hase yeeshee shakhsiyaadka aan ka damqanaynin dalkan wuxuu soo maray shakhsiyaadka aan ka damqanaynin koonfur galbeed soomaaliya dhibaatooyinkii colaadaha waxay u geysteen yaabarihii waxay u geystaan aan ka damqanaynin oo sida khaldan siyaasadda u turjumayo shacabka koonfur galbeed iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya intuba waxay yidhaahdeen taa idin anfici maysa ee waddo saliim ah oo lagu wada tashan karo wixii khaldan lagu toosin karo wixii loo baahan yahay dhisida dowladnimadana la iskala qayb qaadan kara la imaado waxay su-aasha isweydiinta mudan ay tahay go-aanadii maamulka koonfur galbeed ee kulamada baydhabo ka dhacay ay ku mamnuuceen ma yahay mid dhaqangalay gudoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed aadan maxamed nuur aadan saransoor ayaan weydiiyey sida uu u saameeyey go-aanka shirarka siyaasadeysada lagu mamnuucay magaalada baydhabo runtii go-aamadaasi saameyn weyn laguma yeelan maxaa yeelay anagu haddaanu nahay golaha badbaadada koonfur galbeed mowqifka anaga waa cadaynay waxay tahay in aan ummadda reer koonfur galbeed aan metelno dhibaatooyinkood aan ka hadalno waxyaabaha loo aasaasay ka mid tahay golaha badbaadada koonfur galbeed in afka shacabka koonfur galbeed ay ku hadlaan oo aan hadalkooda meel dheer gaarsiin karin marka sidaa daraaddeed wax saameyna laguma yeelanin raggii la xirxirayna anagu waa ka hadalnay shariidada lagu xiray shariidada lagu runtii yaa lagu dili rabay marka sidaa daraaddeed maantana waa la soo daayey nimankii naga xirnaa haddana sii dayntaasi keliya kuma harayno oo dadkii sababtii loo xiray iyo sababtii loo shirqoolay dil bay ka badbaadeen runtii waa la dili lahaa intaan la xirin ka hor marka sababtii loo dili lahaa iyo sababtii loo xirayba weli looma cadaynin koonfur galbeed maanta waa la soo daayey iyadoo maxkamad aan la saalin hase ahaatee arrintaasi dacwad baan ka fulaynaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo golaha badbaadada ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada baydhabo xilligii ugu adkeed ayay maraysaa magaalada waxayna maamulku isku dayayaan inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo siyaasiyiin kasoo horjeeda baydhabo ay ka wadaan halka golaha badbaadada iyo xildhibaano baarlamaanka federaalka ka tirsana ay iyaguna ku dadaalayaan inaan la xakamaynin waxayna kulamo gooni gooni a la yeesheen maalmihii lasoo dhaafay odayaasha dhaqanka xildhibaano baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsan iyo saraakiisha ugu sarreysa ciidamada nabad ilaalinta amisom ee baydhabo ku sugan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo